halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee afiimada geeska africa iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacadduna haatan afrikada bari waa kowdii iyo barkii duhurnimo bisha februari aan ku jirana waa afar waana maalin jimcaha sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka barnaamijka dhaanyada iyo maantana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray waxaadna ku dhegeysan doontaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aynu ku eegi doonno maanta nolosha dadkii hore ee reer miyiga siday uga gaashaama jireen abaaraha iyo waxaad isbedelay
abaartan soo noqnoqonaysa de horta wax bili-aadni maarayn karo maaha laakiin waayadii hore iyo hadda differentiga ama farqiga u dhexeeya waxa weeye waayadii hore dadku intan way ka yaraayeen dhulka daaq baa meela ku hari jiray meelahaasaa ma garanaysaa lagu baxsan jiray
waxaa kale waxaa kaloo aad maqli doontaan kaalimihii heesaha hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida oo aan idin akhriyo hogaamiyihii kooxda daacish ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka idlib ee waqooyi galbeed ee dalkaasi syriya sidaasina waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha mareykanka jo biden weerarkaasi ayaa waxaa lagu beegsaday abu ibraahim al haashimi al qurayshi oo hogaanka kooxdaasi mintidiinta ah la wareegay kow iyo soddonkii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii maalmo uun kadib markii la dilay hogaamiyihii abubakar al bakdaadi uuna ku dhintay howlgal maraykanku ay ka fuliyeen isla aagaasi sarkaal maraykana ayaa sheegay in qurayshi uu u dhintay si la mida al bakdaadi isagoo isku qarxiyey bam dilay isaga iyo xubno ka tirsanaa qoyskiisa oo ay ku jiraan haween iyo caruur kadib markii ay ku soo siqeen ciidamada maraykanka waxaana sidoo kaleeto loo yiqiin amiir maxamed saayid cabdiraxmaan al mawlac iiraan ayaanay dhab ka ahayn in ay doonayso in maxaabiista ay isdhaafsadaan maraykanka taasi oo beddelkeedana ay u muuqato in ay lacag raadinayso taasi oo qayb ka ah heshiis kasta oo lagu sii deynayo afar maraykan ah oo maraykanku uu ku tilmaamay inay lahaysta u yihiin tahraan sida laga soo xigtay ilo xogogaala saraakiil maraykana iyo kuwo iiraana ayaa isku dayayay in ay ka wada xaajoodaan suurtagalnimada ah in maxaabiis la isdhaafsado oo naadira tan iyo bishii abril ee lasoo dhaafay markaasoo ay bilaabeen wadahadallo aan toos ahayn oo markaasi lasii marayo dhexdhexaadayaal ku sugan vienna si ay isugu dayaan in dib ay u soo nooleeyaan heshiiskii nuclearka ee sanadkii labada kun shan iyo tobankii u dhexeeyey iiraan maraykanka iyo quwadaha kale ee adduunka sanadihii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta iiraan waxay ku celcelinayeen inay doonayaan isdhaafsi buuxa oo maxaabiise taasoo maraykanku uu ku sii dayn doono dhammaan muwaadiniinta iiraan oo ay ku tilmaameen in si xaqdarro ah ay u xiran yihiin uguna xiran yihiin sababa ay ka mid yihiin jebinta cunuqabateynta maraykanka ee ka dhanka ah tehran warkiina waa nageytaas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana cabdikariim olol uu barnaamijkaasi nooga soo diray laascanood
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa marti noogu ah toddobaadkani dhaktar maxamed cabdi cawl oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka sool dhakhtarka ayaa in badan waxa uu ka shaqeeyey tuulooyinka gobolka sool oo ku yaala barnaamijkan ayaa xidhiir lale saamaynta abaaraha ee deegaanada soomaalida ay ku yeelatay iyo waxyaabihii waayii hore ay dadku ay ka gaashaaman jireen iyo hadda siday saamaynta ugu yeelatay barnaamijkan oo aynu ku eegi doonno nuglaanshaha abaaraha iyo sida dadka reermiiga ay haatan ay uga gaashaantaan iyo dhibaatooyinka la xidhiidha ugu horeyn maxamed ayaa faahfaahin doonaa waxyaabaha la xidhiidha dhanka abaaraha iyo saamaynta dadka reer guuraaga guud ahaan deegaanada soomaalida ay ku yeelatay marka laga hadlayo dadku xoolo dhaqatada gaar ahaan dadka degan tuulooyinka iyo kuwa miyiga ku noolintaba
ilaahay baa horta mahad iska leh ilahay horta waxaynu ka baryaynaa abaar xun baa ina haysay in ilaahay abaarta inaga jebiyo alxamdulilaahi muddo ayaan ka shaqaynayaa hadeer tuulooyinka galbeedka u badan wasaaradda caafimaadkana waanu shaqeeyaa xogagaal badanna waanu ahay nigu abaaraa jira dadka iyo dunyaduba hadeer way jilicsan yihiin waxaa la odhan karaa abaartan soo noqnoqonaysa de horta wax bili-aadni maarayn karo maaha laakiin waayadii hore iyo hadda differentiga ama farqiga u dhexeeya waxa weeye waayadii hore dadku intan way ka yaraayeen dhulka daaq baa meela ku hari jiray meelahaasa ma garanaysaa lagu baxsan jiray hadda waxa weye dhulkii waa oolimaad haddii meel roob ka da'o beriga hore awr baa lagu guuri jiray oo muddaa lasii socinta lasii socdaa daaqu soo bixi jiray waxa weeyaan haddeerta markiiba gaadhi baa la qabsanayaoo roobkii oo laba saacadood degan baa reerkiina degaya biyihiina booyad baa ka soo qaadaysa oo macnaa meel magaalada u soo qaadaysa biyihiina waa laga soo qaadayaa booyada ka soo qaadaya rayskiina isagoo cusub baa lagu daaqayaa oo macnaa ma garanaysaa dhulkii marka haddeerto meel ugbaad ah oo baxaysaa ma jirto dhulkii waa oolimaad oo meel waliba waa deegaan deegaanka magaalada dhulkii la mid noqday saa laa jilaba haddii roobku hadeer uu seejiyo aanay u yeelanayn wax kayda aanay u yeelanayn saa laa jila dadkii waxaa ku imanaya reer miyiga ahaa marka ugu horeeya markii xoolihii daaq markay beelaan saddex masalo saddex ciladood oo waaweyn baa imanaya marka ugu horeeya waxaa meesha yaraanaya biyihii oo xoolihii awar aroori jiray ee xoogga lahaa in guriga lagu waraabiyay noqonaysaa marka labaad waxa weeyaan dadkii nafaqo iyo caana ka heli maayaanoo dadkiina nafaqola'aan baa ku dhacaysa xoolihiina nafaqola'aan baa ku dhacaysa qarashkii yaraaya ay heli jireen neefkooda daabaxa ay ku magaranaysaa dee raashinkooda ay siisan jireenna waxay u qabanayaan cunto ay xoolihii siiyaan biyo ay guriga ugu dhaamiyaan oo magaranaysaa qarbid iyo baca iyo waxbaa dadku aastaan bay u qaybinayaan oo neefkii daabaxa ee dee hilibkale ay laga iibsan jirayna dee isaga laftiisu wuu yaraanayaa aadaad buuna markaa caqabada badan oo ay abaartu keento baa jira hadda miyiga waan tagtagaa aad bay nafaqola'aantu u badan tahay xoolaha iyo dadkaba waayo xoolihii meel dheer uma aroori karaan meeshii dhoweydna daaq ma laha saa laajiliga dadka iyo xooluhuba hadeerto nafaqola'aan fara badan baa jirta gurmud bay u baahan yihiin ilaahayna waxaynu uga baryaynaa in ilaahay roob degdega ina siiyo insha allah waxyaabaha laga hadlaya waxaa ka mid a beriga hore waxaa dhici jirta in meel biyuhu ay ku yaryihiin baadku uu ku badan yahay bal ka waran arrimahaas oo kale marka laga hadlaya dhanka daaqa oo meel ay daaq leedahay laakiin ay xooluhu aysan biyo ka helaynin hadda maxaa isbedelena horta hadeerto dadku dee gaadiid baynu leenaha booyadaynu leenahay oo meel kasta biyaha waa la geeyaa laakiin waxaaba yarba hadeerto meel cawsku ku hadhayaa way yar tahay oo dadkiibaa badan oo oolimaad dhulkii way iska oolimaad hadda barigan oo kale geelasha waata lasii daayay xaggan banka iyo wixii xaggaasa loo sii daayay aryihii dee ma gaari karaan oo halkaasoo kale ma gaari karaan ninkuu deegaankiisii uu la qabsadee bakhaarku wax ka amaahanayay iyo ninkuu odhanaya neefka daabaxa ii qaad iyo uu ka heliyay kama fogaanayaan xoolaa kama fogaanayaan dadkuna sidiisaba hadeerto dee sidii waayadii hore laysuma dhex galo oo waad ogta caqabada iska jirjiro dadku waa sidii waayadii hore inkastooy reermiyigu weli fiican yihiin oo daaqa iyo biyuhu ay ka dhexeeyaan haddana weli colaado iyo waxbaa saameeya oo aad laysuma dhex galo markaa reeruhu hadeerto badanaaba ma guurguuraan laakiin gelashoo kale iyo dhul fogfog waa loo sii daayaa laakiin reero sidii nobirti oo kale hadday dhacdo waa la guuraa doctor waxyaabaha jira waxaa ka mid a waxaa la odhan jira halkaasaa lagu baxsadaa xilliga jiilaalka iyo abaarta dadkuna ay u guuri jireen oo ay halkaa degenaan jireen bal ka war taa waxaa weeyaan adeer hadir way yar tahay waayo deegaamayntaba deegaaminta bilaa sharcigaabaa badatahay dhulkii xooluhu daaqi jireen meesha ugu yar kaaman baa la dhigay bacaa laga qoday oo iska ceel lagu soo aroorayo dhulka badankiisiina tuulooyin baaba laga dhigay oo dhulkii hadeerto falilaahi alxamdu dadka oo deegaamayntaa fara badan marka hadeer anugu ma waxaan odhan karaa meel la odhanaya halkaasaa caws ku hadhaayo ama halkaasaa oo lagu baxsanaya oo dadku hadeer u guuraan inay yar tahay meeshii walba waa la degayaa baraago iyo boco lagu aasiya waxbaa laga sameeya dhulka hadeerto oo limaad buu u badan yahay soomaaliduna waxaad moodaa hadeer badankeedu inay degaysaba oo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay nagu soo badanayaan sidee bay ula tacaali jireen marka abaaruhu ay ku kacaan oo ay xoolaha daaq iyo biyo ay u raadinayaan oo kale siday u maarin jireen nolosha waxay ahayd laba qaybood bay ahayd waxa la yidhaaho reeraha iyo geel geel isagu de gorgor buu ahaayoo meel fog buu aadi jiray laakiin had iyo gooraale marka abaara dhacaan reeraha reeruhu meel ay daaq ka helaan dadkana loogu dhaamiyo dee dhaan saddex habeen afar habeen guurayn jiray baa jiray dhul cawska ku hadho aan oo limaad ahayn baa jiri jiray oo lagu baxsan jiray laakiin haddeer ma jiro dhulkii waaba degaan meel walba waa la degaameeyahay
ragga xoolo dhaqatada maxay ee hadda jooga iyo kuwii hore dhanka baxsiga iyo dhaqaalaynta xoolaha iyo xilliga jiilaalgalka maxay ku kala duwanaayeen marka dhaqashada xoolaha laga hadlayo wax badan bay arrintaa ku kala duwanaayeen raggii hore rag xoolaha ku taxalluqa oo cuna oo adkaysta oo gaajo u adkaysta oo hargaha iyo saamaha u dubta bay ahaayeen dadkan hadeer joogaa waxay cunaan waa bariis iyo baasto iyo qaad waa dad balwad leh meel kaam iyo midhsigaar iyo qaad iyo meel laga helayo ba hadeer dadka u badanya ka geela wada iyo ka guriga joogaaba balwad bay leeyihiin dadkii meel aan tuulo ahayn tuulooyinka kama fogaan karaan laakiin xooluhuna muddo dheer bay qadi jireen dacaws bay haysteen dhul noolo ogbaadaho aan hore loo daaqin baa la geyn jira xooluhu geeloo bil qadaan garanaya anigu aanu ka soo orno heegaa la soonihiiso caynabo laga waraabiyaan garanaya marka maanta waxa weeyaan xoolihiina daaq ma haystaan raggiina dee rag balwadlow noqdo rag adkaysan karaya ama socon karayaaba ma jiraanba maxaa deegaanka iska bedelay maadaama aad khabiir tahay muddo badan aad dadka xoolo dhaqatada aqoon fiican u leedahay aad ka dhex shaqaynaysay dhanka baliga war marka ugu horeeya anugu berigii hore sidaan arki jiray roobabku sidan way ka badnaan horta roobabku way yaraadeen ta kale waxa weye dadkii wuu batay oo dhulkii wuxuu noqday dhul deegaan ahoo aan lagaba guurayn oo qaniin iyo shilin iyo aan laga waayen bay noqdeen dhul ugbaadahoo maanta lagu baxsanayo leeyahay xoolahaasi dhulkaasaa ugbaadahe sanadka aan aan laba sano la daaqin ama cabis dumaaya leh oo hadeer meel lagumaba sheega maba jiraanba hadeerto saa la ajligeed dhulkeennu hadeer waa xaaluf ta kale dadkii markay bateen dhirta si xun baa loo gooyaa si xun baa loo gooyaa soomaalidu dhirta uma tudho noloshuna inay dhirta tahay maba yaqaaninba dhirtii waa la sarraafay waa la gooyaa tuulooyin baa laga dhisaa kaama baa laga dhisaa maanta xere laga odayaca waa laga guurayaa haddii la doono ciyaallaa dab sudhay marka dhirtiina waa la gooyaa haddayunkeeda leeyahay macnaha dhulkiina waa oolimaad oo dhul ogbaadihi maanta ma jiro falilah alxamdu waxyaabaha laga hadlaya doctor waxaa ka mid ah kow ah yaraanta colaaduhu aad bay u yaraayeen sidaad sheegtay dadkuna way isu hayaami jireen maxay ka yarayn jirtay abaarta markaasi jirta maadaama dadka reer guuraagu ahaayeen kuwo meelo fogfog ka soo hayaama oo deegaanba deegaan uga gudba bal ka war taas waa jirtay berigii hore dadku waxay ahaayeen dad xidid iyo reer abti isu ah oo isdhexgala bulshada soomaalida waxay bulshada isdhex gasha oo xidid isku ah oo la istixgeliyo oo matalan marka iminka gobolka sanaag oo kaleeto loo guuro waxaa loogu jiri jiray gabdho la qabo iyo rag gabdhihii qaba rag abti loo yahay maanta dadkii waa eedanuug waa qaraabo goys qaraabo ma leh deegaan deegaan u gelayaa ma jiro weliba mararka ay colaaduhu dee ifaadadu taagan tahay taasina sabab weyn bay u tahay inaan reero badan oo baxsan kari lahaa meel kale ku baxsan kari lahaa inaanay guurin oo aanay ku dhiiran waxyaalaha sababta u ah maanta inay abaaruhu saamayn inugu yeeshaan bay ka mid tahay waxaa ka mid ah xidhmaysiga iyo in deegaanada xooluhu ay daaqi jireen loo bedelay goobo ganacsiya oo cawska la xidho bal ka waran dhibaatadaasi abaaraha qayb intee leeg bay ka qaadatay iyo saamaynta ay ku keentay keentay dadka xoolodhaqatada ah ee xoolaha miyiga ku dhaqda bal nooga war falilah alxamdu horta inagu gobolkeenna gobolkan sool aynu maanta joogno xirmooyinkaasi kuma badna adigu meelo dhifdhif oo beere iyo wax laga sameeyey way jiraan laakiin dadyowga deriskeenna togdheer iyo nugaal labadaba labadaa gobolba dee ceergaaban iyadu waaba dee dhul iska kala leeyahay labadaa gobolla meel allaale meeshii caws lebiya qabatin lehee caws ka baxo waa xidhmo dad baa iska leh dhibaato fara badan fara badan fara badanna waa lagala kulmaa marka loo guuro haddii looba guuraba ay dhacdaba waa lagala kulmaa caqabad weyn oo jirta weeye arrintaasi
waxyaabahaad soo dhan karta waa muhiim xilliga abaaraha oo kale oo aad ku soo jeedinayso tala ahaan iyo waxaad leedahay waa idiin muuqdaan ka aqoonyahan ahaan sidii looga badbaadi lahaa dhibaatooyinkan dadku ay gacanta qaarkood ku samaystaan deegaamaynta la xidhiidha bal nooga war marka ugu horeysa waxaan anigu kulley tala ahaan ku soo jeedin lahaa ama aan filayaa inay caqabadaha wax ka qaban lahayd in deegaamaynta cusub la joojiyo in dadka dhirta laga wacyigeliyo in roobku meesha uu helo dhulka ay de dadku qaybiyaan wixii maamulunbaa qaybin karaa dhulla ma garanaysaa inta barwaaqada la daaqo dhulna xilliga jilaal hadda oo kale oo ma garanaysaa roobku raagay ama uu roobku dii waayo dhul lagu baxsadaa ay jiraan saasaa fiicnaan lahayd laakiin waa wax u baahan caqabadeen iyo dhirta oo goynta laga daayo soomaalidu aad waxay ugu xuntahay dhirtii milacmicnaa loo goynayaa haddii dhirta la gooyana waxba inoo hagaagama laakiin dadkeenu mid bay ku fiicanyen cawskana ma guraan xidhmooyinkuna innaga waynagu yartay falilahi alxamdu adoo aad iyo aad umahadsan dhegeystayaal waxaynu ku jirnaa barnaamijkeenii sooyaalka oo idinka imanaya magaalada laascanood oo aynu ku eegayno saamaynta abaaraha ay ku yeelato guud ahaan deegaanada soomaalida iyo siday dadka uga gaashaantaan waxyaabaha doctora laga hadla waxaa ka mid a dhanka xoolo dhaqatada hadda iyo kuwii hore inay ku kala duwan yihiin ilaalinta deegaanka iyo shuruucda u taalla bal ka waran markay abaari dhacdo oo meel laga hayaamo ama deegaan abaartu ay ku badantahy deegaan kale la aado sideebay dadku dadka u soo dhoweyn jireen qaabka ay ula macaamili jireen oo kale iyo ilaalinta bal nooga war soomaalidu horta sideedaba waa dad nasab ah oo aada u duwacan oo matalan anigu marar badan waxaan joogay iyadoo soo guurta anigu nagu soo guurtay iyo marar badan oo dadkeena ay guureen oo meel kale deegaan kale oo dee aan markaa deganaynba ay tageen soomaalidu xaggaa way ku fiican tahay soo dhoweynta way ku fiican tahay inkastoo qaraabada haddeer iska yaarato reer walba si uu isku magaranaysaa waxaan ku talin lahaa in la soo curiyo guurkii shisheeyaha ee gabadhu ay ninkuu seediyaal wiilkuna abtiyaaliyan jiray wax badan bay ka tiri jirtay xoolaha ku baxsan jiray dadka ku baxsan jiray qaraabadaasaa wax ku tari jirtay iyaguna markay kuu soo baahdaan marka halkan oo kale laga caydhoobo tog dheer oo kale ay baxsaysan tahay hadhowto dadku dadkii qaraabadooda ahaa bay waxu doonan jireenoo xoolano la soo siin jirayoo wax badan isdhexgalka bulshadu wax badan bay arrintaasi tari jirtay dadkuna sidiisaba waa dad nasab oo aada u duumacan soomaalidu waxana istara markaa waxaan odhan lahaa ha la soo celiyo qaraabadii iyo guurkii deegaanada kale ha la soo celiyo insha allahu tacaala waxyaabaha laga hadla waxaa ka mid a dhanka biyola'aanta sidaad sheegtay oo abaaraha iyaguna qayb weyn kaa ceelasha oo haddaayoo kala yaraada bal ka waran saamaynta biyola'aanta oo kale ay ku leedahay iyo dhibaatooyinka ay keeni karto oo kale biyola'aantu dee waad og tahay oo jacalnaa kulla shayin xayan melmaa ilaahay wuxuu yidhi shay kasta noloshiisa biyaanu ka dhignay biyo hadday yaraadaan nolol badan baa la waayayaa oo meesha ka baxday maanta horta runtii dadaal badan waa la sameeyo riigag badan iyo dhul waa laga qoday laakiin riiggii la qoda iyo meeshii magaranaysaa ceel laga dhiga ama meeshii berkad laga dhigaaba degaankii cawsku ku hari jiray xooluhu ku baxsan jireen unbay soo xumaanaysaa laakiin weli biyo yaraantii way jirtaa mana dhowaa noloshuna waa un biyo insha allahu tacaala aad iyo aad adoo mahadsan maxamed maxaad ku garaadsatay adigu waayahaaga intaad u soo joogtay marka laga hadlayo guud ahaan deegaanada intaad aragtay iyo inta lagaaga sheekeeyey waxaan u soo joogay anigu geela oo bilqada anigu maxamed ahaan geela oo bilqada oo annagu koreyaanu geela wadno bishaana aanan annagu biyo arag maalintaa geelu ceelka uu ka cabeeye mooyaane laakiin dad iyo dunyaba wax nool bay ahaayeenoo dee daaq baa la haystay oo dhul aan degsiimooyin ahayn oo ceelal ahayn oo xooluhu ku baxsadaan oo fogfog oo ay geelu shan habeen iyo saddex habeen iyo soo jalaqleeyo baa magaranaysaa jiri jira xooluhu ay ku baxsadaan awr dhaansadaan aan booyadi jirin oo gaari jirin oo labadii shantii sano lixdii sano mar laydhaaho gaari siisowe ama ama sabaaxa sabaax waaba dembeeye siisow iyo afdheere iyo baabuur la odhan jiray dhowr foosta la saaro dee dunidu iminka tadawur bay samaysay way isbedelsaa baraagiya way bateen hadday bateenna daaq wuu sii yaraaday mar walba wuu sii yaraaday hadda maanta ma jiro ee neef geela oo labaatan cashro ama bil qadaya maxaa iska bedelay xoolaha iyo xoolaha hadda jooga Ah, cuntadii ay cuni jireen baa yaraatay dabeedna ma- xoolihii ma qadi karaan intaa ma qadi karaanay ma qadi karaan dadkiina afar iyo labaatan saac hadeer maba lugayn karaba Een, xooluhuna maba qadi karaanba shan casho ka badan geelu ma qado hadeerta meelu joogaba geela ugu badan ugu badan lix casho qada hawd iyo nugaal haddaad tegtid meel walba waana waxa weeyaan sadkii baa yaraaday xooli cuni jireenoo dhulkiibaa dee deegaan noqday oo wuxuu ku qadi jira waldacaw cawskuu ku qadi jiray bil ibuu ku qadi jiray bil iyo shan cashuu ku qadi jiray manu tegi jirin gelinka horena wuu daaqi jiray gelinka dambena fiidkiina waa la miri jiray dabeedna dadkii hore dadkii hore deegaanka ma ilaalin jireen si een looga ilaaliyo nabaadguurka iyo in abaaruhu ay dhibaato ku noqoto dadkii hore way ilaalin jireenoo dee sarabkan badan iyo roomadahan iyo waxan kaamabka lagu dhisay iyo tuulooyinka lagu dhisay iyo waxaasina ma jirin dadkuna dad deegaankooda dhirta aan gooyntooda ku badnan hangool iyo gudin iyo waxay ku wax ku odanayaan bay ka goosan jireen laakiin de haddeer hoy iyo ardaa iyo birkad lagu ooda iyo waa dee deegaan waad garanaysaa meel kastoo la dego xaaluf baa ka dhaca dhirtiina waa waa la goynayaa een eh, talada ugu dambaysa guud ahaan eh, dadka kaa dhegaysanaya barnaamijka sooyaalka idaacadda v o a maxay tahay doctore Een, waxaa weeyaan in deegaanka la ilaaliyo dhirta goynta laga daayo dadku ay iska xil saaraan dadku ay ogaadaan dhirtan inay iyagu ku nooyeen dhirtu aanay iyaga u baahnayn ee iyagu ay dhirta u baahan yihiin haddii dhir la- aan- dhirta la badbaadiyo xooluhuna daaq bay helayaan hadday xooluhuna daaq helaanna dadkuna dee daaq buu helayaa waa la wada badbaadayaa nafley oo dhammina dhirtaasay ku xidhan tahay dhirta aan badbaadinno oo macnaha meel kasta deegaamaynta cusubna aan joojinno ee sharci darrada meel walba laga dhisayo oo aan xoolaheenna u si ay abaaraha iyo dhibaatadoodu aanay saameyntooda ay u yaraato kolley abaara waa dhacayaan si saameyntooda u yaraato dhulka aan daage- deegaamaynta ka dayno dhirtana aan nabadgelino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, dhegaystayaal intaas waxaanu kusoo koobaynaa barnaamijkeenni sooyaalka oo idinka imanaya magaalada laascanood ee toddobaadka waxaa marti noogu ah doctor maxamed cabdi caawil oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka sool deegaanada gobolka sool si weyn uga shaqeeya isaguna bulshada ka wacyigeliya ilaalinta deegaanka in dadka reer guuraagu ay isku tiirsanaadaan intaanu ku kulmi doono barnaamijkaansi mid la mida dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
cabdikariim olola ayaana laascano noogu soo diray barnaamijkaas halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana aan dib idin xasuusiyo qodobadii warka ugu doorka rabnaa hogaamiyihii kooxda daacish ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka idlib ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi suuriya sidaasina waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha mareykanka joe biden weerarkaasi ayaa waxaa lagu beegsaday abu ibraahim al haashimi al qureyshi oo hogaanka kooxda ammaantidiinta ahi la wareegay kuwii soddonkii bishii oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii maalmo uun kadib markii hogaamiye abubakar al bakdaadi uu ku dhintay howlgal ay maraykanku ay ka fuliyeen islaagaasi sarkaal maraykana ayaa sheegay in al qureyshi uu u dhintay si la mid ah al baqdaadi isagoo isku qarxiyey bam dilay isaga iyo xubno ka mid ahaa qoyskiisa oo ay ku jiraan haweeney caruur kadib markii ay ku soo siqeen ciidamada maraykanka waxaa sidoo kale loo yiqiin amiir maxamed saa'id cabdiraxmaan al mawla iiraan ayaanay dhabka ahayn inay doonayso in uh, maxaabiista ay isdhaafsadaan maraykanka taasoo beddelkeeda ay u muuqato in ay lacag raadinayso taasoo qayb ka ah heshiis kasta oo lagu sii deynayo afar maraykan ah oo maraykanku uu ku tilmaamay in la haysta ay u yihiin tehraan sidaasina waxaa laga soo xigtay ilo xoogaala saraakiil maraykan iyo iiraan ah ayaa isku dayay in ay ka wada xaajoodaan suurtagalnimada in maxaabiis la ysdhaafsado oo naadira tan iyo bishii abril ee lasoo dhaafay markaasoo ay bilaabeen wada hadallo aan toos ahayn oo lasii marayo dhexdhexaadayaal ku sugan vienna si ay isugu dayaan inay dib u soo nooleeyaan heshiiskii nuclearka ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ee u dhexeeyey iiraan maraykanka iyo quwadaha kale ee dunida haatana dhegeystayaal dhankii muusiga ayaan jallaacaynaa waxaan idiin soo qabanayaa hees uu qaado fanaanka xasan aadan samater
Nigga, bishoy sidetahay aniga iyo geerlula sobariralaydi iyo bidaashireedii buundraayarte beradu weyn ku taale iyo noota guudkood qortankeeyeeda maaray
heestaasi beledweyne waxaa qaadaya xasan cadan samatar waxaana ugu dambaysay idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada ee maanta waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandurey intaan markala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo